dhinaca kale guddida waxbarashada ee dugsiyada dowladda ee magaalada minneabolis ayaa sheegay in ay xiriirkii wada shaqaynta ay u jareen hay-adda booliiska ee magaaladaasi guddoomiyaha guddiga waxbarashada minneabolis iyaad cali ayaa v o da u sheegay in booliiska joojiyeen lacag laba milyan oo dollar ah oo ay sanadkii siin jireen waxaanu intaasi ku daray in ay tallaabadaasi qaadeen kadib markii ay soo noqnoqdeen eedeymaha xadgudubka ah ee la xidhiidha ee ay booliisku kula kacayaan muwaadiniin maraykanka ah sahre ciile nuur ayaa khadka telefoonka ee minnesota kula xidhiidhay siyaad cali waxa aanu ugu horeyn ka hadlayaa go-aanka ay qaateen guddida uu hogaamiya kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida waxbarashada minneabolis siyaad cali nuur oo u waramayey sahre ciile nuur waxaanu xidhiir wada shaqayn ah lalahayn booliska magaalada minneabolis kaasoo naga caawin jiray sugidda amniga iskuullada xidhiirkaasi wuxuu ah xidhiir soo jireenah iskuulladeeda qaar ka midana waxaa ku sugnaa saraakiil boolis ah sababta aan ugu qaadnayna waxay ahayd sidaad ka warqabtid booliska minneabolis waxay si arxandarra ah u dileen nin madow oo qaab cunsurnimo ah ay u dileen taasina waxay keentay kacdoon shacab bay keentay oo ilaa hadda arrintiisii arrinteeda weli socoto sababahaas iyo yacni sababa ka horreeyey runtii oo waxyaaba badan oo sbirbirirsada awgeed kalsoonidii baanu kala noqonnay ruqsadii wada shaqaynta ayaanu kala noqonnay marka halkaasna maaragtay boolisku wuxuu ku waayi doonaa dhaqaale aanu siin jirnay oo ku saabsan yacni shaqada ay noo qabtaan marka dilkaas dhacay ee foosha xun falcelinta aanu ka falcelinayno qeybbuu ka yahay waxaanu ku rajo weynahay inaanan u baahan doonin waynu u iman doonaa guddoomiye tallaabooyinka xige ee aad ka fikiraysaan inaad qaadaan hase ahaatee ma noo sheegi kartaa miisaaniyadda dhaqaalaha sanadkii dugsiyada dowladdu maamusho ee minneabolis ay siin jireen booliska ee haatan laga gooyey lacag runtii ku dhow ilaa laba milyan oo doolarka maraykanka ah ayaanu siin jirnay sugidda amniga ayaanu ku siin jirnay dhaqaalahaas markaas dhaqaalahaas maaragtay waa ka joojinay dhaqaalaha marka laga yimaado runtii waa fariin culus weeye annagu waxaanu nahay guddoonka waxbarashada waxbarashada yani mas-uuliyiinta ugu sarreysa baa nahay inaanu qaadano qaraarkan oo kale maaha wax sahlan booliskii magaalada inaanu iraahno gebi ahaanba la shaqayn mayno oo bahdii waxbarashadu la shaqayn mayso runtii waxay diraysaa fariin aada u culus waxaanu nahay qeybta ugu muhiimsan baan nahay ma jirto ma jiro guri aan caruuri kasoo kalin subixii waana iskuulladeeda imanin marka si buuxda baanu dadka u matalaa marka go-aankaygana waa ku faraxsannahay in bulshadu ay nala qaadatay oo aanu isku dareen nahay go-aankanina waa go-aan salka ku haya cadaalad raadinta iyo iyo toosinta iyo la dagaalanka xadgudubyada waan gartay marka dembigii sidaanu ka war hayno afar nin oo saraakiil booliska ah ayaa imika loo hayaa marka siyaadow hay-addii dhanayd ee booliska go-aankaasi aad ka qaadateen miyaana u muuqan karin midaad aada ugu joogsateen booliska maadaama shaksiyaad ka mida uun dembiga galeen oo aan booliska oo dhani dembiga wada gelin annagu waxyaaba aan u taagannahay baa jira mabaadii asaasi aan u taagannahay baa jira marka hay-ad kasta oo aan mabaadiida aan u taagannahay annagu aan yacni ka hor imanaysa wax wada shaqayna lama yeelanayno booliska waxaa waktiyo badan lagu soo eedeeyey inay qaab cunsurinimo ah ula dhaqmaan dadka madow oo tacadi badan u geystaan marka sidaa la ajrigeed annagu waa ku khasbannahay inaanu mar kasta tusaale u noqonno bulshada hormuudna u noqonno cadaaladda iyo sinaanta marka taas baa keenaysa marka booliisku isagoo hayse soxo habdhaqankiisa marka uu wax ka bedelo oo bulshadu isla qirto inay yihiin hay-ad ka madax bannaan cunsurnimo dee markaas waanu ka fikeri karnaa inaanu wada shaqayn dambe wada yeelano laakiin waktigan hadda xaadirka ah damiirku nooma ogolaanayo inaanu wada shaqayn sii wadno waan gartay marka wada shaqaynta booliska iyo ilaalinta goobaha waxbarashada hadday noqoto xafiisyada iyo hadday noqoto dugsiyada waxbarashada ma maalintii intay howluhu socdaan uunbay ka warhayn jireen mise ilaa habeenkii bay ilaalin jireen runtii shaqadu waa waxay ku saabsan tahay un dee waktiga waxbarashadu socoto ayay ku saabsan tahay laakiin waxaanu rajaynaynaa inaanu hay-ado kale oo qorshayaal qorshayaal kale la nimaadno waddankan waa waddan yacni fursado badan ay ka jiraan marka kama hordhacayo laakiin waxaanu ku rajaweynaa inaanan u darsan doonin qorshayaal baanu ka fikeraynaa kale oo amniga lagu sugayo waan gartay ugu dambeyntii siyaad markii aada go-aankaasi qaadateen inaad wada shaqayntii kala noqotaan hay-adda booliska ee minneapolis ma ku wargeliseen maxayse idinku jawaabeen wallaahi go-aankan qaadanay go-aan mug weyn buu ahaa yacni saameyn weyn buu ku yeeshay saxaafadda dalka oo dhan baa maaragtay ka fargaraysay anfariir bay ku noqotay yacni runtii arrin maaragtay waxay ku noqotay lama filaan ah